فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysada idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobada insha allah cawaad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah weerar ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin kuwa kenya ugala wareegeen deegaan ka tirsan dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato madaxda maamul goboleedyada oo magaalada dhuusamareeb ku leh shir ka dhan ah dowladda federaalka ah dowraha daruus kala duwan lagu qaatay oo loo qabtay howlwadeenada isbitaalada jilib iyo saakow oo jubbooyinka ka tirsan culummo bahda caafimaadka indheer garad iyo waaliga wilaayada jubbooyinka codadkooda ayaanu idiin haynaa waxaa kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan insha allah reer muqdisho maxay ka dhaxleen dowladdii iyada oo taangiyada amxaalada lagu gelbinayo loo keenay waraysi ayaanu idiin haynaa u diyaar garoob dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysada oo faafaas فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي wahagaag ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa ciidamada kenya waxay ku weerareen deegaan ka tirsan dhulka soomaaliyeed ee kenya muddada dheer gumaysanaysay ciidamada mujaahidiintu waxa ay weerar ku ekeeyeen deegaanka la yidhahdo korkora oo u dhexeeya magaalada gaarisa iyo buraa waxaa lagu warramayaa in gacankuhaynta ciidamada kenya halkaasi lagala wareegay marar kala duwan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin sidan oo kale waxa ay weerar ku qadeen ciidamada kenya iyagoo askar ka laayay kuwana ka dhaawacay deegaanana kala wareegay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobol galguduud waxaa shir uga socdaa madaxda maamul goboleedyada maanta waxaa halkaasi gaaray madaxweynayaasha jubbaland puntland iyo koonfur galbeed horeyna waxaa u tegay madaxweynaha maamulka hirshabeelle madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa shirkaasi martigelinaya shirkani waxa uu ka dhan yahay dowladda federaalka waxaana looga arinsanayaa arrimaha doorashooyinka madaxweynaha dowladda federaalka ayaa waxa uu geed dheer iyo mid gaabanba u fuulay sidii uu wakhtiga u kororsa lahaa madaxda hogaami madaxda maamul goboleedyaduna waxay kasoo horjeedaan tallaabooyinka farmaajo uu ku howlan yahay amniga magaalada dhuusamareeb ayaa aad loo adkeeyey ciidamada puntland qaarkood oo gaalkacyo ka soo dhaqaaqay ayaa soo gaaray magaalada dhuusamareeb halka kuwo ka tirsan jubbalandna diyaarado lagu geeyey shirkan waxaa gadaal ka riixaya dowladda maraykanka iyo waxa loogu yeero qaramada midoobay taasi waxa ay meesha ka saaraysaa in dowladda federaalka ay farageliso shalay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa amar ku bixiyey in diyaarada lagu daadgureeyo ciidamo ka tirsanaa dowladda federaalka oo ku sugnaa magaalada dhuusamareeb waana laga aqbalay iyadoo diyaarada lagu sido ayaana muqdisho laga dejiyey ciidamadaasi ayaa waxa ay ahaayeen kuwii qoorqoor garabka siiyey markii xilka madaxweynenimada uu u loolamayey xilligaas oo farmaajo uu taageerayey waxaanay la dagaalameen ciidamo taabacsanaa kooxdii suufiyada ee meesha laga saaray waxaa sidoo kale lagu cabsigeliyey xubnihii qorshahooda u ahaa inay la loolamaan qoorqoor sidaas oo ay tahay qoorqoor ciidamadaasi waa iska soo eriyey ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xasan cali khayre oo shir guddoominayay shir ay golaha wasiirada ku yeesheen muqdishona waxa uu maanta ku dhawaaqay in doorashada wakhtigeeda aan la kordhi karin islamarkaasina taasi ay qalalaasa siyaasadeed ay keeni karto lama oga haddii warkani uu yahay mid lagu bushinayo shirka madaxda maamul goboleedyada iyo haddii ay ka daaca tahay waa hagaag magaalooyinka jilib iyo saako waxaa lagu soo gebagabeeyey dowraad muddo u socday bahda caafimaadka dowraadkaas ayaa lagu qaatay daruus diini ah oo kutubo badan lagu akhriyey iyo weliba daruus kale oo maadi ah intaba laba munaasabadood ayaa ka kala dhacay labada magaalo kuwaas oo dowraadka lagu soo xerayey marka hore waxaan idiin soo gudbinaynaa munaasabadda ka dhacday saako dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa sheekh abu muslim oo ka mid ah culummada diinta islaamka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد dowradan فلله الحمد الله سبحaaنه وتaعالى baa mahad iska leh allihii fududeeyey inay sidii wanaagsanayd ee loogu talagalay inay u dhacdo intaa kadib kelimo kooban oon dheerayn waxaan rabaa inaan idhaahdo dowladda dadka loo qabtay waxay ahaayeen dhakhaatiirtii mustashfaha ama cisbitalka degmada saakow qaybaheedii kala duwan dhakhtarka muxuu yahay dhakhtarku waa waa nin daaci ah laba dhakhtar baa jirta bani'aadanku wuxuu ka kooban yahay laba qaybood jismi iyo ruux jismi iyo ruux labaduna way isu baahan yihiin jismigin wuxuu u baahan yahay cudurradii in laga daweeyo wuxuu ku noolaan lahaana in la siiyo karbohydrateka faatiska oyalka vitaminiska biyihii iyo wixii la midka ahaa ruuxduna waxay u baahan tahay waxay ku noolaan lahayd in la siiyo oo ah kalaamkii ilaahay qaala allaahu wa qaala rasuuluhu kitaabkii alle iyo sunnaha nebigii iyo wamastunbita minhumaa iyo wix laga soo istinbaadsaday bani aadamka labadaas qaybooduu ka kooban yahay jismigiis inuu noolaado muddaduu adduunka joogana alle subxana wa tacala keligiis uu caabudo marka qofka muslimka ee dhakhtarka ah waa qofka wadiifadii nebilaahi moxamed sal alla alay wasalam gudanaya wey waa nin daaci ah wey gaaladu arrintaas way fahmeen marka ay waddamada muslimiinta qabsanayeen waxay jaranjaro ka soo dhigteen intaynan waddamadaa qabsanin mustashriqiin atibaa'a labadaa qaybood ka kooban mustashriqiin oo ah kuwo kirishtaannimada faafinaya iyo dhakhaatiir ummaddii dawaynaysa uguna gabanaysa kirishtaannimada inay ku dhex faafiyaan afrikay wax badan ka qabsadeen ka fuliyeen taariikhdoodu waa macruuf waa la yaqaanaa dhakhtar dhan ayaa soo arkaysaa afartan sanuu afrikaanka gudahaas deganaa baa lagu leeyahay dhaqaalaa u imanaya marmar buu baxayaa bartaasuu dadkii ku kirishtaameynaya marka in aanu fahamno ninka dhakhtarka ahi waa daaci sidaa daraaddeeda ninka dhakhtarka waxaa looga baahan yahay awalan shuruud qabuuli ilcamal camalka aad samaynayso ilaahay inuu kaa aqbalaad rabtaa adiga shuruudihii ilahay ku aqbali lahaa inay la timaado alkhlaas walmutaabaca waxaa laga rabaa qofka dhakhtarka ah asidqu fi lqowli walcamali wanniyati niyadiisu inay saxiix tahay qowlkiisu inuu sidqi runnimo ka muuqato ficilkiisa runnimo inay ka muuqato amaana ayaa la rabaa dhakhtarka muslimka ah inuu leeyahay amaana inuu nin aamin yahay waxaa laga rabaa asabru inuu dulqaato maxaa yeelay bulsho kala duwan oo afarta koone kabaled iyo baadiye leh nooc kasta dabeecado kala duwan ayaa u imanaya dulqaad iyo sabir ayaa looga baahan yahay waxaa laga rabaa alraxma naxariis inuu u muujiyo maxaa yeelay nebilaahi moxamed shaqadiisuu wadaa nebilaahi moxamedna waxaa loo soo saaray ummadda inuu u naxariisto tawaaduc waxaa la rabaa garbahada inaad laylidhisid oo aad u tawaaducdid bulshada aad la tacaamulayso waxaa looga baahan yahay dhakhtarka muslimka ah allah subxaana wa tacala hadi goor mid ka baqaya inuu yahay aqoonta labada qayboodba waa inuu qofku atasallux bilcilmi sharci iyo cilmiga ibiga ahaa cilmigii ibiga ahaana inuu iska dhiso nuqtadani waa muhiim jiddan hoosta ka xariiq highlight garay waxa weeyaan dhakhtarka waxaa laga rabaa labada dhinacba inuu ka dhisan yahay cilmiga sharcigana waa inuu ka dhisan yahay cilmiga aqoonta dhakhtarnimana waa inuu si tadriiji a isu dhisaa oo maarkaysa maalin walba sii socda haddii kale waxay noqonaysaa isagoo meeshii jooga toban sana markay kasoo wareegato inuu meeshiisuusan ka dhaqaaqin aqoontiisu kororsanin marka waa inuu aqoontiisa had iyo goor kordhiya bil waliba sanad waliba waa inuu saas yahay waxaa la rabaa ashucuur bilmas-uuliya mas-uuliya ilaahay subxana wa tacala saaray mas-uuliyadaas inuu dareemo alixtisaab wa alab alajr ajar in ilaahay subxana wa tacala weydiisto oo uu waaka waasic diini ah inay ku xambaarta shaqada ayaa la rabaa almuwaadabatu walistimraar waa inuu joogto ka dhigaa waxaa laga rabaa dhakhtarka altarbiyatu bilqudwa alxasana in ficilkiisii qowlkiisii mid lagu dayna inuu noqdo waxaa laga rabaa binaa daat waa inuu qofku isdhisaa fiqilwaaqic waaqacu la socdaa had goor maxaa dhinacyadaada ka dhacaya ee aadan had goor sida idihii qofku usan fororsanaanin markaan dhammaantiina aan idinku yeeraya magaca dhakhtarnimo waa caamada siday u arkayso caamad mogtahay kulligiina dhakhaatiir unbaa u tihiin laakiin gudaha marka loo soo galo xaqiiqda dhakhtarku waa mid iyo labo laakiin waxa weeyaan waa jihaaz aan kala maarmin jir iswada haysta wey qayb qayb ka maaranta aan jirin dhakhaatiirtii baa tihiin marka waxaa kaloo muhiima itqaanu alcamal camalka qofka inuu itqaaniyo bulshadii baad qayb ugu jirtaa ood ka anfacaysaa waa inaad itqaanisaa oo aad sugtaa camalka waxaa kaloo ka mid ah xusnu lkhuluq dabeeco wanaagsan inaad kula dhaqanto waxyaabahaan aadkii aadka ugu bogay dhakhaatiirta tiimkan ishaysta ee degmada saakow sida isugu duuban yihiin dhakhaatiirtooda madaxdooda kulli aad iyo aad bay runtii cajibgelisay waxaa kaloo ka mid ah alsamcu waataacatu walindibaad waa inaad ismaqashaan oo aad is adeecdaan oo dad hogaansan aad noqotaan arrimahaas waa laga maarmaan alistifaada bilwaqti waqtiga qofka waqtiga ninka faa'iidaysanaya waa inuu noqdo sidoo kale goobta waxaa ka hadlay mid ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka bismi illaahi araxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsala allahuma cala nabiyina muxamedin wasalim tasliima amaa bacd assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu alxamdulilah ilaah baa mahadle na soo waafajiyey xafladdan sharafta badan iyo makaanada leh inaan ka soo qayb galno mahad aad u sarraysa oo awli aakhirba lahayn waxaan ilaah baa iska leh intaa kadib dowladdan waxay ahayd runtii dowro aad looga soo shaqeeyey oo dhinaca cilmiga maadiga ah iyo xagga diiniga maarata laga dhismay ilaah baa ku mahadsan anoo maaragtay ka mida howlwadaennada caafimaadka isbitaalka waxaan jeclaan lahay doorooyinkan in naloo joogteeyo sababtoo ah waa muhiimad bay noo leedahay wakhtigaas yarkaahoo laysnooleynayo naftanana nooleynayo ee lana kordhinayo maaragtay aqoonta guud runtii dowladaani ma ahayn keliya waxbarasho laakiin waxay ahayd kor u qaadidda maaragtay himada iyo niyadiska iyo dhudhuunyada maaragta wixii qalad ahaay iyo wixii laysku arki jiray iyo sidii maaragtay si meeshii la joogay looga sii socon lahaa oo aan dib loo laaban lahayn waayo waxaa la yidhahdaa somalida waxay tidhahdaa faraska isagoo ordaya waxaa loogu dhuftaa jeedalka inuu ka sii badiyo marka dowladan wax kale ma ahayn orodkii iyo nashaadkii la hayay in laga sii badiyo in maaragtay laysxasuusiyo alxamdulilah maaragtay wax bayn baa laga faa'iiday ilaah baa ku mahadsan wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu markana waxaa fursad la siiyey howlwadeennada caafimaadka ee isbitaalka saako الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التهيئة أنت كدب وحن كم إذا هاي إن دتكي كغيب قاتي ama loo qabtay dowlada socotay muddada shanta maalmood oo ah shaqaalaha ee isbitaalka degmada saakow marka intaas si fiican aanoo fahansiiyey jazaahum allahu khayran dhammaantood culummada dhakhtarka iyo intii kasoo qayb qaadataba intaas kadib waxaana qaadanay dowladaas waxay socotay muddo shan maalmood ah shantaas maalmoodna ardayda si fiican ay uga soo qaybgalaayeen casharanta fiican ay u dhegaysanaysan oon rajeynayay aniga ka mid ahaa mowduuca aan qaadanay waxaa ka mid ahayd si horaan loo sheegayba aljihaadu fii sabiilillaah oo ah waxyaabaha maanta taagan muslin iyo gaal u dhexeeyo iyo waxaa ka mid ah alwalaa walbaraa ayaa ka mid ahaa iyo ashacuur bilmas-uuliya iyo fanna tacaamulu maca annaas intaas waxaan kusoo gebgebe lahaa hadalkayga yaraa jazaakum allah khayr asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu anigoo ka mid ah shaqaalaha howlwadeenka ee isbitaalka guud ee degmada tansaakow alxamdulilah waxaa mahad weyn ah ilaahay inaan ku mahdan alxamdulilah ilaahay inoo suurtageliyey dowro noo socotay shan maalmood aan ku qaadanay duruus fara badan oo u badan diini iyo maadooyin kale caafimaad ku saabsan alxamdulilah ilaaha maad iska leh dowraddii maanta inoo soo gabgabowday waxyaabo fara badan aan ka faa'idnay waxyaabaha duruusta aan qaadanay oo diiniga waxaa ka mid ah alwalaa walbaraa yaad wala siinaysaa yaad baraa'a ka qaadanaysaa waxaan wala siinaynaa qof kastoo mu'min ah oo laa ilaaha illa allah moxamed rasuulullah ahlu tawxiid u yahay ayaan walahayna iska leh aan walaalnahay xigtanahay waxaan ambare ka nahay gaal iyo gaal kalkaal oo dhanba duruus kale aan qaadana waxaa ka mid a idaaratal waqtiga ka mid a aljihaad fii sabiilillahi aad iyo aadna looga faahfaahiyey waxaa kaloo aan qaadanay atacaamul macanaas maadaama aan joogno meel bulsho maalin walba kala nooc ay noo imaanayso bulsho kala duwan oo kala dabeecad leh sidii aan ula dhaqmi lahayn duruus kale aan qaadanay waxaa ka mid a nawaaqidul islaam islaamka inuu burayo sida weysada u burtoba sida weysada salaada u burto si lamida inuu islaamka qofka islaamkiisa u burayo inuu islaamnimadiisa ilaalsado waxyaabahaan kala qaadanaya waxaa ka mid a ashucuura bilmas-uuliya qofka xilkiisa iyo mas-uuliyaddiisa inuu dareemo oona guto si alla cabsi ku dheehan u guto duruus kale aan qaadanay waxaa ka mid a ahwaalul qiyaama qiyaamo iyo shiddadeeda iyo dhibaatadeeda ayaan qaadanay waxaa kaloo qaadanay al-istiqaama in la toosnaado oo lagu toosnaado dariiqa toosan lagu toosnaado aan qaadanay marka insha allah intaasaan kusoo gabagabaynayaa bismillaahi raxmaani raxiim ilaaha mahad iskale mahadaasoo an suganta allihiina abuurdi wana waafaji ini intii inaska kaanasheena hatana oo gaadana dowro diini iyo caafimaad ba inaska saabsan dowladaasoo eedninga cajiba geliidi maasha allah qofka biniaadanka ee qalbijay markastaba ini dharwasagow yaalan dhigo wanaagsan wayba markastaba dowrada markananin gobodow dareema goon ahaan ahanidhaayaan inti hagabangaabadii oo intanaskshaantii iyo intii ka kulantay oo dowladaas ku qiibgaadadeenba yaan mahadnage alxamdulilaah hatana waybaa ka gebagabeeyey ini oo maaragtaaye dowlad iyo naydo cashirada oo ulumadana siidii dadkii ka camal falay gaadada ini ilaahaynii weela
sidoo kale goobta waxaa ka hadlay maamulaha isbitaalka saako bismi illaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ama bacd ilaahay asaa mahadsan khaaliqaa casiiska ahaa nagu kulmiyey kheyrkan faraha badan oo maanta aan ku soo khatimayno dowro socotay shan maalmood dowradaas oo loo qabtay howlwadaynada isbitaalka degmada saakow dowradaas waxay ka koobneed dowro sharci ah oo cilmi ah iyo dowro caafimaad ah waxayna socotay muddo shan maalmood shacaarka dowladu wuxuu ahaa faclam annahu laa ilaaha ila allah waxaana lagu qaatay casharo baradan casharahaas ay ka mid yihiin alwalaa walbaraa iyo istiqaama intaas cashara lagu soo qaatay waxaa kaloo lagu qaatay casharada caafimaadka waxaa ka mid ahaa gargaarka degdega ah first aid iyo qaybaha jirka oo kale diagnosi cuduradaas qaarkood cudurada faafa iyo kuwa aan faafin waxyaalo badan ayuu lagu qaatay muddo shan maalmood socotay baaraka allahu fiikum dowladaas oo ay bixinayeen culummo khayr allah siiye wanaagsan iyo doctoorkeena oo qaybta caafimaadka uu bixinaya doctor awlaq baaraka allahu fiikum marka insha allah dowladii si fiican ayay noogu soo gabagabowday insha allah aniga intaas ayaan kusoo koobayaa wasala allahu calaa sayidina mowlana maxamed wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam odayaal dhaqan ayaa lagu casuumay munaasabadda ka dhacday isbitaalka saako waxaa ka mid ahaa cabdicasiis cali kalmoole oo ah ugaaska beesha helladi bismi illaahi raxmaan raxiim acuudu billaahi min ashaydaan rajiim dowladun cisbitaalku saakow guud lokoqobadi aad iyo aad ahaan dhawaayan haddii ilaahay raallaka nagad anoo ugaase degmada saakow ilaahay afshoka hadalow dowladun eed iyo eed ahaan dhawaayan dowladun geegi la dheke nimankii cisbitaalya caafimaadka hay liindheki faraska wala mareerta liindhawow in eed unrooro la fadee dowladtan oo kale e maalin kasta iyo layba mea unuba ambaahan naniinqobada maalin kastana naniinkananaga yaa ambaahanna wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu intaa aanu ku dhaafno munaasabadda ka dhacday magaalada saako iminkana munaasabad tan lamid ayaa waxay ka dhacday magaalada jilib halkaas oo bahda caafimaadku ay dowra ku qaateen iyaguna culummadii munaasabadda lagu casuumay waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed axmed balle أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله سبحانه وتعالى يا مهد اسكله قور يا أيان حفلة ولا ليال dowradii khayrka badnayd ee inoo dhammaatay ee dowratu waxaweye sixa caafimaadka waxay ku tacalluqday oo dhowrka beri noo socotay ilaahay subxaanahu wa tacaala noo dhammeeyey noo gebangebeeyey ayaa mahad iskale walaalayaal duruustii faraha badnaydna allah subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa ilaahay inuu nagu anfaco ikhlaasna ilaahay subxaanahu wa tacaala kan sheegaya iyo kan dhegaysanaya ilaahay uu nooga yeelo caafimaadka walaalayaal ahamiyadda uu leeyahay iyo waxweye sida ruuxa bini aadamkaa uusan uga maarmin ee ay noloshiisuba ay ku xiran tahay idinkaa dhakhaatiir ah waxa weeye diinta ilaahayna garanaya halkaas waxaad ka fahmaysaan ahamiyadda weynaka badan ee waxaweye caafimaadka uu leeyahay oo ruuxa haddii maa caawa laga qabto macnaha ciddida hoosteeda wax yara ay dikaamayso ruuxaasi waxawey har iyo hoyaatin wuu ka tegayaa limaada shirka intiisa kale waa caafimaad qabaaye limaada ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa sidaa u qadaray bal waxaa lagu tilmaamay oo tusaalahaas uu yahay macnaha waxaweyaan inay muslimiintu noocaas oo kale ay wada yihiin oo mid ka mid ah wayjirka hadduu muslimiinta uu xanuunsado ama uu dhib gaaro inta kale dhibta ay la wadaagayaan shirkuna waa la mid weeyaan walaalayaal caafimaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ninka uu siiyey waa ku imtixaan ninka iyo waxwey caafimaadka laga qaadayna waa ku imtixaan labaduba waa imtixaan weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaadka uuna siiyey waxaa la doonayaa ilaahay inaan uga xamdi naqno ilaahay baa noo sheegay inay sixada iyo caafimaadku waxa weeye ay nagu noqonayaan roorroor ama fudayd nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam nicmataani maqbuunun fiihima kaiiru min annaas alsixatu waalfaraaq laba nicmo dadka qalbigooda waa ku fudud yihiin kuma ay fududeen macnaha ayagaa fududaynaya waxaa kaloo xusid mudan walaalayaal maadaama bahda caafimaadka waxawey dowrada loo jeedinayay oo mas-uuliyadda ay leedahay iyo caafimaadka ahmiyadiisa duruus badan bay qaateen laakiin dardaaranku wuxuu noqonayaa walaalayaalo wixii laysku sheegay waxa weeyaan yaysan noqon waxaweye halbacaad lagu lisay ha noqdaan wax dheggelay qalbina u daadegay laakiin hadday noqdaan waxa weeye dhega layr u daloola oo waxa weye dheg markay hadalku uu ka galo dhegta kale uu ka dusayo haddee dowladu macnola'aan bay noqonaysaa ahamiyadda caafimaadkaan isku tilmaannay mas-uuliyaddaaan isku tilmaannay in shaqada wey laga xalaal miirto shaqada waracnimo in lagu guto loo soo kallaho ninkii macnaa farmashiga haya iyo ninka sariiraha haya iyo ninka qalliinka iyo midda xaaqaysa iyo midda waxawey amiirka nin kasta shaqada waracnimo inuu ku qabto laakiin ninka waxawey nin kasta hadduu shaqada fududeeyo ama midi soo daaho ama midi ka yidhaha sax maaha walaalayaa waxaan odhan lahaa marka aan ka dayno marka waxa weeyaan soomaalidu midday yidhaahdaan waxa weeye qawda maqashi aan ka dayno ee aan macnaa hawl aan hayno ilaahayna nagula xisaabtamayo aadanuhuna uuna fiirinayo annaguna aan ajar aan ka rabno hawshaasi waa inay noqotaa walaalaya oo camalka aan hayna alla darti aan ugu dadaalno alla darti muslimiinta aan ugu shaqayno alla darti ammaanada aan u ilaalino intaasaan walaalay idinkula dardaarmi lahaa wajazaakum allahu khayran wasal illah wasalama calaa nabiyina maxamedin sidoo kale waxaa asiguna goobta ka hadlay mid ka mid a dhakhaatiirta الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan rabay inaan waxyar dowradii meesha ka dhacday maadooyinkii lagu qaatay inaan wax yar ka taabto waxaa ka mid ahaa maadooyinkii meesha aan ku qaadannay alwalaa walbaraa aljihaadu fi sabiili اllah asixa alcaama العلم الزهد والرقائق والقبر والخيامة فقه العبادات إدارة الوقت الاستقامة فن التعامل مع الآخرين intaas ayay ahayd dowradii aan qaadanay maadooyinkii ay ka koobnayd ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa macallimiintii duruustaasi bixinaysay iyo ardadii ka qayb qaadatay dhegaysiga duruustaas inuu ilaahay ajarna ka siiyo kuna anfaco waxaa kaloon wax yar meesha inaan ka sheego aan xogaa bilmunaasab dowrka caafimaadka uu uga jiro fii islaaxi اlmujtamac marka la fiiriyo mujtamaca islaamkaa ama khaasatan dadkeenna soomaalida ah waa ummad ilaahay subxaanaه wa tacaala uu hibo siiyey nimco siiyey badan ayna soo koobi karin hibada ummaddeena uu ilaahay subxaana wa tacaala siiyey waxaa ka mid ah inuu baray fanni cilmu sixa oo wejiyo badan leh khaasatan kan hadda annaga aan haysanno oo aan hadda ku daaweyno dadka iyo kii nebi moxamed sal allahu alيh wasalam ee asxaabtiisa laga soo gaaray oo ay ummaddeennu si toosa ugu dhaqanto marka dowrkaas oo maanta wilaayada islaamiga ee gobolkan jubbooyinka uu matalo caafimaadkeeda khaasatan degmadan ee jilib iyo nawaaxigeeda shaqaalihii caafimaadka ee u joogay ee u soo taagnaa habeen iyo maalin inay xalliyaan ummadooda duruufahooda caafimaad inay xalliyaan u soo taagnaa ayay ahaayeen dadkii wax ku qaatay maadooyinkan hadda aan soo sheegnay marka iyagoo isla markaas shaqaalaha ahaa markii hore dad u taagnaa islaaxinta caafimaadka dadkooda ayay haddana waxay yihiin dad culimmo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowaada camalka ay u qabanayaan ee sixiga ah ummaddooda ilaahay ugu dhowaada subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala ajar iyo xasanaad ka siiyo shaqaalaha caafimaadka dowladda magaceedu wuxuu ahaa dowrad doctor sheekh ciisa raximah ullahu raxmatan waasica dowladan waxaa loogu magac daray walaalkeen doctor ciise agaasimihii caafimaadka gobolka jubbooyinka ee geeriyooday bishii tagtay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u weydiinaynaa jannat alfirdows alcaalaa inuu geeyo ehelkii qaraabadii iyo walaalihii uu ka tegayna inuu samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa wilaayadii uu ka tegey iyo dadkii uu ka tegey owlaadii uu ka tegeyba gadaashiisa inuusa ilaahay fidnaynin owlaaddiisana inuu ilaahay subxaana wa tacaala kafiilo dabadiisaan weydiisanaynaa ilahay waxaan weydiisanayaa inuu camalkeen ikhlaas ka dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu naga aqbalo acmaasha khayrka ah wasalaamu calaykum waraxmatullah odayaasha dhaqanka ayaa lagu casumay munaasabada ka dhacday magaalada jilib waxaana ka mid ahaa suldaan cabdiqani oo ah gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee walaayada jubbooyinka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى أيام هذا ما أنت تذكره خير كيس فراها بضن إنسيي waxaan uga mahadnaqaynaa allah subxana wa tacaala munaasabadan uu soo xidhayo shaqaalaha caafimaadka dowladan loo xidhayo ee runtiina caafimaadku suu sheekhu ka hadlay ama cid walbaba ay ka hadasho ogyihiin nolosha biniaadamka qayb muhiim ayuu kaga jiraa haddii caafimaad la waayo wax kale oo dhan lama helayo asaaska nolosha ayuu caafimaadku ka mid yahay caafimaadkana wuxuu ilaahay sabab uga dhigaa maaratay fadligiisa kadib dadku inay maaratay dadaalaan oo ay caafimaadkooda ilaaliyaan gaar ahaan dadka ka shaqeeya caafimaadka ee aqoonta caafimaadka leh xil gaara ayaa saaran waa ducaad rabo dadka inay maartay uga digaan cudurrada caafimaad xumadan uga digaan waxaa ugu horeeya maalan caafimaadka marka laga hadlayo al-iscaafu alawaliya ama gargaarka degdega ah intaas bay dadku u dhimanayaan oo maartay ayna garanayninba marka adiga marka dhakhtar tahay neeras tahay kalkaaliye tahay ee tahay daryeele waxaan rabaa dadka inaad u sheegto qofka maalan hangaralaa qaniinay mas baa qaniinay sidii uu maartay isugu fidin lahaa isaga laftiisa uu gargaar isugu fidin lahaa waxyaalaha caafimaadka de dhakhaatiir baad idinku tihiin oo hadda idinka laydima sheegayo laakiin idaacad baan ka hadlaynaaye waxyaalaha raba bahal caafimaadku inay ka hadlaan oy dadka u sheegaan oy dadka kale kaga munaasabsan yihiin waxaa ka mid ah ilan alwiqaayatu khayru min alcilaaj weeye haldhiga caafimaadku ka hortagga ayaa ka fiican isdaweynta caafimaadka marka waxaa kow ka ah in qofku uu cuno cunto dheelitiran cunto dheelitiran maxaa la yidhaahdaa marka caafimaadku wuxuu u qaybayaa cuntada waad ogtihiin oo dhowr qaybood ilaa shan qaybood iyo ka badan waxaa laga qaybta maalan barotiin barotiin xaggee laga helaa maxay tahay faa'iidadiisu caanaha iyo ukunta iyo hilibka iyo barotiin waan garanaynaa carbohydrate oo cuntada shaqada la yidhaahdo vitaminiskii oo khudaarta waxaa laga dadku marka markii la dhaho cunto dheelitiran mananaaliskii faatiskii oo jirka wax yar uga baahan cunto dheelitiran oo xaggee laga helayaa cunto waxaa weeyaan caleen iyo haddaad cunto maaragtay digir iyo soor biyana cabto waxaad untay cunto dheelitiran caleenta waa vitaminis digirtuna waa fatis ee waxaa weeyaan waa barotiin waa hilib soortuna waa carbonhydrate waa cuntadii shaqada maranaas waa biyihii wixii lagu dallacayna maartay waa fatiskii cunto dheelitiran ma haysataa marka haddii odayaasha iyo culimmadii ay caafimaad ka hadlaan aad loo rumayn maya lakin caafimaadka baal caafimaad bay ka hadlaan oo dadku sheegaan in la cuno cuntooyinka dheelitiran sidii qofkii jirkiisu qof dhisan u noqdo in wax badan laga qaatana muhiim ma ah oo wax badan cudur baa ku jira waa la ogyahay laakiin in qaybihii cuntada la raadsado in la cuno waa qodob waxaa qodob muhiin oo kale innagu marka laga hadlayo masalan hadda daawadoo kale baahida caafimaad ee meeshan taalla iyo shaqaalaha caafimaadka diyaar u ah isma laha waxaan ognahay haddii caafimaad la yahay inayna sax ahayn sida dukaanka raashinka looga gato in farmashiga dawo looga gato ee ay tahay in qofku dhakhtar aado soo baado rajeeto soo qaato uu farmasiga la yimaado isagoo warqad wata hadduu farmasigu markaa nin dhakhtar uun dhakhtar hadduu joogo oo dawadiina farmasiistana yahay dhakhtarna yahay waa wax kale isagu laakiin ilmo yar baa loo soo dirayaa dawo farmasigu imanayaa gabagabada munaasabada jilib ka dhacday waxaa soo xiray sheekh maxamed abu cabdallah waaliga walaayada jubbooyinka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أولا الله سبحانه وتعالى ayaan u mahadnaqayaa noo suurto geliyey dowladan aadka u qiimaha badan waa dowro sanadkiiba laba jeer ka dhacda wilaayada jubbooyinkana ay qabato waxa weeyaan dhowr goobood ayay hadda dowradu ka socotay sida saakow iyo jilib dhowr qodob baan isleeyahay bal aad bahda caafimaadka gobolka aad bal aad kula dardaarantid qodobka ugu horeeya waa itqaanul camal shaqada aad haysaan inaad waxa weeyaan aad isqaanisaan oo aad sugtaan habeen iyo maalinba aad u soo jeedaan dadka muslimka ah ee wilaayada ku dhaqan dawayntooda iyo ka warqabkooda waxaan kaloo kula dardaarmayaa inay raxmad iyo naxariis u fidiyaan dadka muslimiinta u imaanaya ee bukaanka ah waxaan kaloo kula dardaarmayaa in mustawaha xagga cilmiga ama cilmiga sharciga ha noqdo ama cilmiga hadda aad waxa weeyaan aad taqaanaan ood ku shaqaysaan oo cilmiga caafimaadka waa in qofka uu hormariyaa waa in meesha uu joogay uu hore uga socdaa waxaan kaloo aan kula dardaarmayaa waa in habeen iyo maalin isbitaalladu waa inay furan yihiin qadiyaddaas hadda waa qadiyad laga maarmaan ah waana la is-amray habeenkii sagaal saac habeennimo waa in dhakhtar la heli karaa xarun caafimaad oo dadka lagu daweeyana waa in la heli karaa oo toos waxa weeyaan dhakhaatiirta loola xisaabtamo n waxaan kaloo kula dardaarmaya dhakhaatiirta weliba gaar ahaan kuwa dhakhaatiirta taqliidiga dhakhtar dhaqameedka la yidhaahdo dadka maqasyada waxa weye bacaha ku wata iyo sakiinada waxa weye bacaha ku wata waa in waxa weye ummadda laga laga qabto maxaa yeelay ayagaaba laga yaabaa cudurro badan inay faafiyaan maqasku hadda waxa weeye ilmo ku guday baa laga yaabaa ilmo kalena inuu isagoon dhaqin uu waxa weye qof kale haddana uu camaliyad ku sameeyo waxaa ka mid ah kuwa daandiistayaasha oo gowsaha bixiya waa in lala xisaabtamaa meelaha caafimaad darradu ay ka imaanayso waa in dhakhaatiirtu ay ka warbixiyaan oo ka soo jawaabaan waxaan arkaya hadda maalin dhowaytood maqaayad baa meel timajaraa laga ag furay hadda maqaayad iyo timajara ma isku dhowan karaan waa in labadooda kii soo horreeya laftibaariya meelaan munaasab ahayn marka hadduu wax ka furto waa in lala xisaabtamaa dhakhaatiirtu waa inay soo gudbiyaan saasoo kale kawaannada iyo meelaha xoolaha lagu qalo waa meelaha iyaguna caafimaad darradu ay ka timaaddo wilaayada in badan alxamdulilah way ka jawaabtay hadda waxaan u malaynayaa dhowr kawaan oo la soo gudbiyey waxbaa laga qabtay sida kawaanka mallayga oo kale kawaanka geyla oo kale kawaanka hadda ugu dambeeyey alxamdulilah si fiican baa waxa weeye loo dayactiray degmooyinka qaarkood hadda nadaafadda alxamdulilah si fiican bay uga hergeshay waxaan maqli jiray oraha odhanaysa intii qashin uu kuu jiro ayaa cudur kuu jira mar walbo nadaafaddu ay xumaato cuduraduna waa ay faafayaan shubanka iyo balaayada iyo wixii cudurrada faafo dhan qashinka ayay ka faafaan dhakhaatiirta waxaan ku baraarujinayaa la dagaalanka cudurka karonaha waxaan xusayaa in guddigii xarakadu ay samaysay jazaahum allahu khayran aad bay u dadaaleen xarumo badanna way sameeyeen alxamdu lilah ilaahay subxaana wa tacaalaana waa uu naga fududeeyey sidii loo malaynayana ma noqon dhibkiisu waa uu yaryahay ilaahay subxaana wa tacaala inta dhimanna ilaahay ha naga ilaaliyo dhakhaatiirta laftirkooda ha loo hogaansamo tawjiihaadka ay bixinayaan oo xagga caafimaadka ummaddu waa inay u hoggaansantaa marka insha allahu tacala jazaakum allahu khayran dhammaan dhakhaatiirtu way dadaaleen ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeyaan juhdiga iyo dadaalka ay qabteen wallaahi dowladaha qaarkood maysan qaban dowladaha hadda gaalada ee la sheegayo maysan qaban maantay dowladihii adduunka dhahayay caafimaadkan ugu sarraynaa reer galbeed iyo reer yurub iyo balaayo dhan waxa weeyaan hargabbay daweyn la'yihin alxamdu lilah rabbi alcaalamiin dhakhaatiirta waxa weeyaan wilaayaadka ku dhaqan ilaahay mahadii ilaahay baa ku guuleeyey dadkiina waxaa loo sheegay dawooyinkii kiimikadaha ma ahayn dawooyin kale oo daawo dhireeda oo rasmiya dadka idaacadaha looga sheegay sida qustulhindiga sida maraq in la caba ah sida sanjabiishoo kale sida filfishoo kale dhibu nawowigii in malabka la isticmaalo xabatu sawdaa in la isticmaalo waxa weeye ummaddiina ilahay baa ku caafiyey alxamdulilah rabbi alcaalamiin waxaa la ogaaday adduunkao dhanna ay wada ogaadeen dawada herbalka ama dawada acshaabta inay maantay lambar wan tahay caalamkao dhan waa laysla qire marka laakiin waxaan u baahannahay dad yaqaana dawada herbalka ama acshaabta dad yaqaana laakiin in qof walba uu waxa weye wax iska soo qoqoosho dadka lagu baabi'iyo ma aha nin maalin dhaweyto la qabtay oo kale waxa weeyaan wuxuu yidhi waa saliiddan waa saliiddii qustulhindiga weeyaan haye saliidda qustulhindiga ayadoo sajalaa la arkaa ee middan waa maxa isku dardarkaa ee maxaad ka samaysay budadii iyo saliid macsar baan isku daray waa isku walaaqay haye saliid macsar iyo buda isku walaaqday marka ma waxaa dadka uga gadaysaa zaydka iyo saliiddii qustulhindiga maa dadka uga gadaysaa marka axibati fillah ayada laftirkeeda waxa weeyaan dadka daawodhireedka ayaga laftirkooda ku xadgudbaya waxa weeye in dadka laga qabto way u baahan yihiin marka dadku waa inay wax ka bartaan oo dadku ay yaqaanaan aad bay culummada agarkooda u yaqaanaan marka insha allahu tacaala intaas ayaan kusoo gabagabaynaya wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah inta aanu ku dhaafno munaasabadahaasi ciidamada dowladda federaalka ayaa dadka magaalada muqdisho waxay u dilaan si isdabajoog ah lacaga baada ayaa dadka laga dalbadaa haddii ay diidaan amase ay wargeliyaan waxaa loogu jawaabaa xabad afka loo gelinayo asalkeedii dowladda federaalk oo ciidamadan ay ka tirsan yihiin iyadoo taangiya amxaare ay gelbinayaan ayaa la keenay magaalada muqdisho haddaba dowladdaas taangiyad amxaarada lagu keenay maxay ka dhaxleen reer muqdisho nabadan xasan aadan nuux quri oo la socda arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaa su-aalahaas iyo kuwo kale ka jawaabaya alxamdulilah intaas kadib waxaan u mahad celinaynaa idaacadda alfurqaan oo daaliskan siisay ayagoo waa mahadsan yihiin su-aashaadi weydiidaada haddaan ka jawaabo horta dadka soomaaliyeed sideedaba oo magaca soomaaliyeed sheegtaasi waa saddex qaybood qayb ka mid yihiin waa dad islaama oo diinta islaamka haysta in dhaqmana jecel dadka iyo dalka iyo diinka iyo adduunyada dhex taalbana way jecel yihiin si kastoo ay ku difaaci karaanna inay ku difaacayna diyaar u yihiin qaybina waa qayb aan diinta islaamka shaqo ku lahayn oo waa hore ka cagataaliye ama jahli ha u geeyo ama kasba ha u yeeleene laakiin waxay rabaan dalka iyo dadka diintana sheegatay ku yihiin qaar saddexaada waxaa jira dadka iyo dalka iyo dunyada dhextaal iyo diintaba midna aan shaqo ku lahayn oo intaba sheegata ku eh oo diinta sheegata ku eh dalka sheegata ku eh dadka ay sheeganayaan aan ahayn marka dadkaas noocaasa oo ugu dambeeya ayaa horta taangiga amxaaradu keenay ninku markuusan wax lahayn uusan danna lahayn diinna lahayn dalkana uusan lahayn oo wax laxawi ku maaragta uusan ku hayn uuna doonayo inuu beriyo uun ka qadeeyo sifa kasta oo uu ku imaan karo ilaa taariikhu ilaaliya male diinuu ilaaliyana ma hayo oo wixiiba sheegatay ku yihiin sifo kasta oo uu ku imaan karo ayuu ninkaasi ku imaaday dadka marka ku yimi taagiga amxaaradu waa dad noocaasa amxaaraduna koonkan waxa la soo dhigay oo luga leh oo socda n kulley garashadeedii dadka ugu xun ayaan u haystaa oo haddana soomaalida ugu xun oon diiniyan cadow u nahay oon derisiyan cadow u nahay oo dad soomaaliyeed xoog ku haysta oo amxaaro ah oon sinaba sinaba aan dadka soomaaliyeed iska daa kuwa diinka leh kuwa aan diinka leho soomaalida kuwa aan diinka lahayn oo soomaalida aan ka gadnin marka amxaaradu waxay keentay nima soomaalinimada sheeg sheegata ku ah diinta islaamka sheegata ku ah oon dal ay dhowrtaan iyo dad ay dhowrtaan iyo diin ay dhowrtaan iyo ciday ka naxaan iyo taariikh ay leeyihiin midna aan la arag dadku haddii amxaaro keliya uma shaqeeyaane kuwo maraykan u shaqeeya iyo kuwo reer yurub u shaqeeya iyo dad badanaa dowladda federaal ku jira kuwa miyaanay kuu muuqan iyaguna dadka noocaasa oo amxaaradu keentay amxaaradu hadda kuwa maraykan ka yimin ayadaa keento waxay u ahayd maaragtay dooye sahan kuwa yurub ka yimin ayadaa keentay ama madaxweyne ha sheegto ama wax kale ha sheegto ama dayuus bare ha sheegto dhammaantood horta waa dadka amxaaradu keentay ee dad khiyaarkood ama rabitaankood ku soo laabtay ama dal ay leeyihiin ama diin islaam ay shaqo ku leeyihiin midna u yimid maaha marka ninkii guri uusan lahayn soo dhex galay guriga ninkii lahaana ku haysto suuragal ma taa adir adaanku weydiinaya gurigaas inuu dhowro oo ilaaliyo tirtiro hagaajiyo suuragal ma ka taa mise wuxuu ka qaadan karo ka qaadanaya hadeer marka waxaan u haystaa dadkaas noocaasi meeshay rabaana ka yimaadeen dadka dibadda noogu yimi dhammaantood dad soomaaliyeed ma ahan fikirka kama ahan diinka kama ahan dalka rabitaankiisa kama ahan waxaa xigay marka intaasi markay dhacday oo amxaaradii iyo dadkii sheegatadahi ay wadeen isu soo raaceen oy dalka yimaadeen oo xoog ku yimaadeen dad baa ku qaldamay soomaaliyeed oo is yiri meesha dowlad baa ka jirta oo nimanka af soomaaliyay ku hadlayaan oo nimanku waa soomaali waa qurba joogtii dalkay horumar u keenayaan way ku sirmeen waa usoo sacbeeyeen waa usoo dhoweeyeen caqligii baa laga haday waxay keentay waxaa maanta taagan in qof kasta oo bini aadmiya oo nool qof nool oo bini aadmiya oo muslima in laba kun lagu dilo islaamihii umulayay in jid la marsiyo la waayo shaygii diintii ay wateen oon islaamkana ahayn ayagu ay dimuquraadiyadda ku sheegeen ayay dalkay ku fuliyeen sababto ay dimuquraadiyaddu waxay dhigaysaa qofka awood bari asaga wuxuu rabo inuu sameeyo marka lagu leeyahay dimuqraadiyad dimuqraadiyaddu shacabka waxba kuma leh ninka qoriga sita unbaa dimuqraadiyadda haysta dimuqraadiyadduna waa jirta inuu laba kun qof ku dilo saddex kun ku dilo wuxuu rabo ku sameeyo qofna uusan ka nixin cid ka qabanaysa male cid u turaysa male wuxuu ka naxayo male ninkii ka dhici lahaana waa ninka ulahaxaa ku keenay oo dadka soomaaliyeed in laayuu rabaa oo kuwan meesha uu keen wax kale uma keenin qarad soomaali inay dhisaan looma keenin soomaali inay kala gaabiyaan oo wax u kala dhacaan oo loogu talagalay askarigiyaa layirta dimuqraada dimuqraadi baa tahay qofkii ku shirin kuu diida dil waxaasaa ka dambeeya oo ka dhasha arrintaas marka ee, dadkii u sacbinayay oo dowladda federaalka markii aan amxaaradu keenaysay asalkeedii iyo kadibba taageersanaa maantay in abaal looga dhigo in laba kun oo shilin isii oo baad ah inta la yidhaahdo qofka oo laba kun oo shilina dee koob shaha ma goyso meelaha qaarkood oo dalka ka mid a een, markuu diido shan xabadood lagu dhifto abaalkaas ma mudnaayeen
horta ee, abaalkaas caqliga markii loo fiirsho ma mudnaynoo qofku dee laakiin ninkii waraabo soo xareeya ee dhabarka saarta horta inuu xadanayo uu ogyahay nimanka horta markii hore ay waraabo dad moodeen anxaaro aan isleeyahay waa cadaab socdoo nool nool cadaabka moogtahay ilaahi subxaana watacaala xaggiisa ka yimaad marba dad baa lasoo dhex marsiiyaa mar jiraa lasoo dhex marsiiyaa mar abaar baa lasoo dhex marsiiyaa amxaaruhu sideeda waa cadaab soomaalida loo soo diro lasoo dhex marsiiyey cadaabkii ay soo dhoweeyeen iyo ilmahoodii iyo wixii ay ahaa iyo dadka ku sameeyeen ciddii marka ku qaldantay way garatay ciddii aan ku qaldamayn markii hore daacad moodaysana weli way daba ordaysaa marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed caqliga saliimkaa markii la fiirsho ma mudna ma mudna wax u egna ma mudna ee waxay mudnaa lahaayeen in maaragtay wixii afka laga sheegaayo ay helaan laakiin ayadiiba waa weeyaayeen marka de qofkii eh, cadaab gurigiisa ugu soo galay wax walbaa ku dhacaya waxaa la yidhi doqonta usha marka hore agteeda ku dhifo hadday gara weysana een, ayada ku dhifo sidii baana ku dhacda dadka sida muuqata maanta maxaa la gudboon Eh, adeer su-aashaas haddaan ka jawaabo horta ushii weli laguma dhufana waa lagu agdhufo dadka weli waxbaa u dhiman dadka weli waxbaa u dhiman waxaa ka daran maxay tahay een, in dadka la iska dilo oo la iska dhaco oo jidadka laga xirto maxay tahay balaayada dhiman ood sheegaysaa balaayo kalaa dhiman oo waxaa dhiman qof xabad lagu dhuftay oo la dilay waxaa dhiman in ceesha sun lagu shubo raashinka sun lagu soo daro isbitaalada daawo suna la keeno ilaa dalka anxaaraa maamusha anxaarana cadow soomaaliyeed waay marka inay ceelasha biyaha sun ku darto oo raashinka marka badda marka uu soo marayo sun kusoo darto oo isbitaalada daawo suna keento oo ummadda soomaaliyeed ay halaag u laydo ayaa haray inta ay qori ama masax dad jiro qarash ku baxaayo ay ridayso ayagana qarashaa ka baxaaya qofna waa dilayaan labay dilayaan tobanay dilayaan boqol bay dilayaan laakiin waxaan isleeyahay halaag adduunyana waa dhin waa dhi- waa dhiman yahay haddaan la iska qaban iyada aakhirana haddaasu waa la iska diyaaro qofkii qalbiyan u jecelkaasi waa la halaagsamay marka waxaan isleeyahay dhibaato badan ayaa harsan laakiin maanta qabashay leedahay dadkii qoyskii toban qofood ka koobnaa waxaa laga yaabaa laba inay ka dhimatay sideed nooshahay boqolkiiba intaas boqolkiiba marka toban ama boqolkiiba labaatana dadkii dhimatay laakiin yaan boqolkiiba siddeetan la dilin saas ayaan ku tali lahayn annagu marka yaad leedahay boqol kiiba siddeetan yaan la dilin ma waxaad leedahay intaan boqol kiiba siddeetan laydinka dilin isdifaaca sidaas miyaad ujeedaa waxaan ula jeedaa dadka soomaali magaca soomaaliyeed sheegta oo dalka iyo dadka raba oo diinta raba kuwii qaldama inay laabtaan kuwii awan aan qaldamin ee ogaay waxaan soo socday u muuqatana inay sii labanlaabaan dadka soomaaliyeed in la badbaadsho oo waxa hadda la wadwado oo nimankii amxaaradu ay keentay ay hadeer magacyada la baxayaan oo oo oo oo oo midkii madaxweynihii hore sheeganayo oo shariif murtad kii ka dambeeyey xasan midka hadda joogo dhammaantood waa milla waaxid waa isku mid mid baa mid hadda mid baa ku fadhiya laba soo martay oon isleeyahay nicmi ahaan isaga iyaga waa ka sii liiteen ah hadeer ku dhegan oo caayahayo oo leh wax ma galo iyo annaga ka fiicnayn iyo annaga dib oo nala doorto marka waxaan u arkaa anigu dadkii aan layaha ma dhammaystirane iiga ware inay meesha ku jirto dadka soomaaliyeed inay marka gartaan dadka caqligan ay gartaan soomaalinimada ay gartaan noloshooda adduunye ay gartaan marka koowaad ciddii caqli diinkooda inay usoo laabato marka labaadna waxaa meesha ka jiraahi wax caqliga u saaxiib ma ma ahan inay dadka reer muqdisho qaas ahaan ayagoo soomaali dhib ku qabo reer muqdisho haddana waxay noqdeen ayagu si gooriyaa loo sii haystaa korkooda waa laysku dagaalamayaa maalin kastaa laysku caayayaa dadka labada kun lagu dilayaa waa ayaga dadka dhagaxdu ku go-an taha waa ayaga dadka islaamihii maaragtay foolanaya meelay marsiiyeen ayaga weeye dadka caruurtii iskoolada u aadi weeye ayaga weeye dadka maalin kasta xoolahoodii baada laga qaadaya ayaga weeye dadka haddii biyaha la sumayo iyagu ay ugu soo hormarayaan intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuxa waraysada oo qodobo kala duwan aydan ku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي